بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حجني قصة شعيب عليه السلام عشر كانوا عشر كوبي تمناد وحنا كشرح إنها قضب كسديداد وأرانيا كيف كان هلاك قوم شعيب عليه السلام see loo halaagay qoomkii shucayb oo maxaa lagu halaagay markay gaaloobeen allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay inuu nabiyullaahi shucayb ilaahay baryey oo casharkii ka horreeyaan ku sharaxnay rabbana iftax baynana wa bayna qowmina bilxaqi wa anta khayru faatixiin halkaa marka allah wuxuu inoogu sheegay fa akhadathm arajfatu faasbaxuu fii daarihim jaahimiin waa jamcin doonnaa aayadaha sidaa loogu halaagay laakiin horta marka hore fii suurati acraaf allah waxa uu yidhi fa akhadathum arrajfatu isla markiiba waxaa qabatay alrajfa waa gariirka wey dhul gariir baa ku dhacay dhulkaa lala gariiriyey fa asbaxuu waxay noqdeen fii daarihim guryahoodii jaahimiina iyagoo waxa weeye afgembi u dhacay oo kududa qofka markii intuu afgembi u dhaco jilbaha uu waxa weeye wejiga saaro oo waxa weeye sidii wax ciidda afka la gelaya uu noqdo oo kududo saasoo kaley noqdeen ruuxdiina waa ka baxday iyagoo noocaas markaasay kulligood waxay noqdeen wax afgembisan oo waxa weeye halkaas naftiina ka dhacday oo halkaa yaallabay noqdeen fii suurati huod allah waxa uu yidhi walammaa jaaa amrunaa najaynaa shucayban waaladiina aamanuu macahu biraxmatin mina wa akhadat aladiina dalamuu asayxatu faasbaxuu fii diyaarihim jaahimiin allah waxa uu yidhi waxaanu badbaadinay nebiyullaahi shucayb iyo intii rumaysay kuwii daalimiintaana waxaa qabatay assayxa waa lagu qayliyey markaasay waxay noqdeen wax afgembisoon oo waxa weeye halkaa kududa ayay noqdeen halkan marka aayaddaanna waxaa lagu khatimay in lagu halaagay assayxa qaylo waa jamcin doonaa naftiina waa ka dhacday sidii oo kale waxay iska itifaaqsan yihiin labada aayadoodba fa asbaxuu fii diyaarihim jaahimiin inay afgembe u dhaceen oo halkaa ay gorofsan yihiin aayadda fii suurati shucaraa markii uu ay yidhaahdeen fa asqid calaynaa kisafan min assamaa'i in kunta min asaadiqiin qaala rabbii aclamu bima tacmaluun allah waxau yidhi fakadabuuhum waa beeniyeen fa akhadahum cadaabu yowmi dullah innahu kaana cadaaba yowmin cadiim waxaa qabsaday cadaabkii yowmi dullah maalintii hooska daruur weeye baa la yidhi oo waxa weye addulla daruurta weeye daruur baa haraysay marka halkaana waxaa la inoo sheegay cadaab inay tahay daruurtaasi oo qabatay cadaabu yowmi dulla baa waana cadaabu yowmin cadiim baa lagu tami innahu kaana cadaabu yowmin cadiim idan saddexdan marka arrimood waxaa jamcinaya oo inoo caddaynaya mid walba siyaaqa iyo qaabka iyo meesha ay ku habboon tahay waxaa inoo caddaynaya imaam ibnu kathiir raximahu llahu tacaala waxa uu yidhi imaam ibnu kathiir horta saddexda cadaabba waa la isugu daray laakiin aayadaha saddexda suuradood mid walba aayadda lagu khatimay munaasabah ayaa jirta oo aayadaha ka horreeya lagu xirayo mathalan fii suurati acraaf markii ay waxa weeye u hanjabeen oo waxa weeye ay la yidhaahdeen oo yidhaahdeen waa kaa saaraynaa beledka oo gacan ka hadal arrintii gaartay ayaa waxaa lagu khatimay fa akhadathum arajfa soo nebigii cabsi ma ay gelin rajfaduna marka iyagii bay cabsi gelis oo qofka markii dhulkula gariiro waa baqaya wadnaha soo boodaya idan marka say nebigii ugu talagaleen inay cabsi geliyaan oo argagax ku sameeyaan ayaa iyagiina waxaa munaasib noqotay in dhulka lala gariiriyo si ay markaa iyagiina cabsi ugu dhintaan marka munaasib waxaa u ah aayadahaas in lagu khatimo fa akhadathum arajfa wayna qabatay xaqiiqatanoo dhulkii baa la gariiray waxa uu yidhi fii suurati huudna fa akhadathum sayxa baa la yidhi waa lagu qayliyey waxaana ka horraysay inay nebigii sukhriya iyo jees jees iyo qosqosol iyo waxa way nebigii ku istihzaa'een baa ka horraysay qofku markuu marka iska istihzaa'ayo oo jees jeesayo waxaa munaasib u ah qaylo in dhagaha lagu jeexo leanna isagii baaba nebigii ku jeesjeesaya oo ku qosqoslaya oo kibir iyo waxay ka dhiganayaan dheeldheel waa lagu qayliyey zajran waxa weeye iyaga oo ay u tahay arrintaasi ciqaab waxa uu yidhi cadaabu yowmi dulla oo fii suurati shacraana macnaha loogu khatimay waxay tahay iyagii baa waxay dalbadeen markuu xaqii u sheegay ayay waxay yidhaahdeen mid sixran baa tah oo beenlow ah haddaad run sheegaysid fa asqid calaynaa kisafa min asamaa samadaas aannu u jeedno qayb ka mid ah nagu soo deji oo iyagii baa waxay dalbadeen cadaab samada ka yimaada markaasay munaasabadii waxay noqotay in lagu khatimo marka laguna cadaabo cadaab samada ka yimid saddexdan cadaab marka seebu ugu dhacay oo loo jamcinayaa ilay aayadihii garanay marka munaasabada mid walba meeshay ku habboon tahay baa la dhigay waxa uu yidhi imaam ibnu kathiir raximah allahu tacaala waxay ahlu taariikhu sheegeen markii ay nebigii cadaab ka dalbadeen oo ay ku istihzaa'een oo ay u hanjabeen oo yidhaahdeen waa ku saaraynaa saddexdaa arrimood markay la yimaadeen ayaa waxaa lagu kic ilaahay isaguna ilaahay baryey ayaa waxaa lagu kiciyey baa la yidhi kulayl toddoba beri baa hawadii laga xiray kulayl guryihii bay ku jiri kari waayeen baa layidhi waa sida ahlu taariikhu sheegayaan ma aha aayad iyo xadiid waxa weeye guryihii bay ku jiri kari waayeen bannaankay u soo baxeen baa layidhi markay gubteen oo wareereen oo biyo wax tari waayeen oo ay gubteen ayay bannaanka u soo baxeen dhulkuna waa dhul saxaaro ah oo dhib badan eryadaa sacuudiga hadda meesha ay deganaayeen boqortooyada sacuudiga ka mid a hadda waa dhul aad u kulul bannaankay u soo baxeen baa layidhi bal hawe aan raadinoo bannaankaasay isugu soo baxeen markay bannaankii u soo baxeen ayaa daruur la soo dultaagay hoos bay u noqota markaasay kolligood bannaanka u soo baxeen oo daruurtii meelay joogaanba daruur unbaa la dul keena daruurtii markay wada hoos yimaadeen waysiraan alleyla daruurtan harsada roob baa maanta idiin imaanayee ayaa daruurtii samada waxaa lagaga keenay cadaab leannahu iyagaa yidhi fa asqid calaynaa kisafa min asamaa iyagaa cadaabkii samada dalbaday waxaa samada lagaga soo daadiyey buu yidhi ibnu kathiir dab iyo dhimbilo iyo dambaaburo yaacaysa ayaa daruurtii ka soo daatay meeshii roobka sugayeen markaasay damceen carara saa dhulkii baa la gariiray markaasaa haddana qaylo loogu daray marka iyagii qayliyeen baa qaylo loogu daray saddexdii cadaaba marka waa ku kulanta hoosku waa kay dalbadeen oo samaduu kaga yimid cadaabkii samada iyagaa dalbaday rajfadii iyo gariirkiina waa ku dhacay oo dhulkii baa lala gariiriyey qayladiina waa loogu daray oo iyagaa kibir iyo qosol iyo qaylo la yimid idan marka saddexdaa cadaaba saasay ugu kulantay buu yidhi ibnu kathiir raximah ullahu tacaala oo culummada uu ka soo guurinaya waana wax walaa maanic wax mancinaya ma jiro allah subxaana wa tacaala waa awooda waana soo marnay qisatu luud calayhi salaam in waxa weeye la isugu daray dhowr cadaab samada in la geeyey in lagu qayliyey lasoo dabagediyey dhagxan samada lagaga keenay oo roob looga dhigay marka allah subxaana wa tacaala yafcalu maa yeeshaa calaa kulli xaal marka intaasoo dhan oo iyagu ay xaq u yeesheen oo ay waxa weye la yimaadeen asbaabta lahaayeen baa la isugu daray oo lagu cadaabay lagu baabi'iyey wax ka haray ma jiraan ilaa intii nabiyullaahi shucayb rumaysay mooye walamaa jaaa amrunaa najaynaa shucayban waaladiina aamanuu macahu biraxmatin minna keligii nabiyullaahi shucayb iyo intii rumaysay ayaa waxa weye laga badbaadiyey dukun daakun baa laga dhigay halkaa ayay ku dhammaadeen marka iyagii oo dhan waan waxba laga reebin wa nas'alullahi asalaama walcaafiya ilaahay baan weydiisanaynaa taasoo kale inuu ilaah naga badbaadiyo ilaahuw ciqaabha nagu keeni noocaasa marka waa cibra lagu cibro qaato qofka mu'minkaa inuu is-ilaaliyo oo waxa weeye carabkiisa iyo gacantiisa iyo iimaankiisa iyo qalbigiisa uu ilaaliyo ilaahayna ku xiraada baa la rabaa haddii kale waxa weeye wamaa hiya min aldaalimiina bibaciid baa meel walba taalla qofku inuu isilaaliyaa loo baahan yahay walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin